cabdiweli ibraahim garyare waxaad tahay suxuufi wax badan saxaafadda ku soo jiray waxaad u istaagtay inaad noqoto mudane ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya maxaa kugu dheliyey horta aada umahadsan tahay baafo waxaa igu dhaliyey walaalow markii aan arkay dalka soomaaliya dhibaatada ka jirta lix iyo labaatankii sano ee ugu dambeysay gaar ahaan lix iyo tobankii sano ee aan dowladaha ku-meel gaarkaa haysanay ee ay shacbiga soomaaliyeed waayeen xubno baarlamanka ku jira ama dowladda qeybaheeda kala duwan ku jira oo ku matala sida dhabta ah ee baahida shacbiga soomaaliyeed ay ku saabsan tahay iyo sidoo kale markii aan arkay in dhalinyarada soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay iyagu yihiin tirada guud ee shacbiga soomaaliyeed haddana aysan haysan shaksi ama qof ku dhex matala dowladda soomaaliya ayaa waxay ila noqotay in markane loo baahan yahay doorkii dhalinyaradu ay kaga qaybgeli lahayd siyaasadda dalka iyo jihaynta tubta toosan ee la raba inay soomaaliya dib ugu soo noqoto waxaan la soconaa marka cabdiweliow in xubnihii hore ee baarlamanka ku jiray sidan oo kale markii ay soo gelayeen ay ballanqaadeen nuucan oo kale ay ku soo galaan oo haddana aan waxba u qaban dadkooda adigu maxaa kaga dugnaan doontaa oo cad aad qaban kartaa haddii lagu doorto miyahow aada umahadsan tahay bafo aniga marka horeba ma filaynin xubnaha baarlamanka soo gelaya in ay ay ballanqaadiyo balbalaaran oo culus oo markhaatiyo leh ay ay dadka iyo shacbiga u ballanqaadi jireen xataa mararka qaarkood waxaaba adkaydba inay faham guud ka haystaanba xilka xildhibaannimo ay shacbiga ku matelayaan iyo mas-uuliyadda ka saaran anigu taasi way ka duwanahay waxaan sameeyey ballanqaad cad oo soomaaliya meel ay joogtaba ay daawanayso oo aan soo saaray shalay kuwaasi aan hiigsanayay inaan si dhaba uga soo baxo xildhibaanada soomaaliya ciladai ugu weyne haysata waxa weeye waxay iyagu u qaateen shaqada ugu badan ee laga rabo inay tahay in ay baarlamanka galab fadhigiisa soo fadhiistaan shira mooshinna ka hadlaan qodobo ka doodaan keliya ay shaqadii ugu badnayd lix iyo toban sano ka noqotay laakiin waxay ilaaween inay shacab ay yihiin matalayaal shacab oo shacabka ay matelayaan ay ku dhex matelayaan dowladda in ay kaga warqabaan una doodaan xuquuqdooda waxbarasho xuquuqdooda caafimaad xuquuqdooda amni xuquuqdooda daryeel taasaan rabaa anigu marka inay baarlamanka fikirkaasi aan ka dhex galo lagana shaqeeyo xildhibaan kasta oo kamida baarlamankana uu isaguna fikirkaa ka duulo oo shacbiga lagu celiyo waxqabadka dhabta iyo matalaada dhabta ah waayahay cabdiweli wax badan ead ku soo nooleed wadamada qurbaha waad aragtay qaabka dowladaha iyo xildhibaanada westereenka ama reer galbeedku ay u shaqeeyaan dabcan xafiis ayay ku leeyihiin deegaanka laga soo doorta ay fadhiistaan oo ay dhegeystaan dadka baahidooda iyo waxa ay doonayaan hadday noqoto dowladda dhexe hadday noqoto dowlad goboleedka adigu marka qodobada aad sheegtay waxaa ka mid ahaa in xafiis aad furan doonto si aad u dhegeysato baahida dadka aad matalayso arrintaas ilaa intee baad is leedahay way suurtagelaysaa haddii lagu doorto lacala aada umahadsantaha niho waa muhim waana qodob aniga aan u arko inay wax weyn ka tari doonto iska warqab la-aanta shacbiga soomaaliyeed iyo xubnaha ku matalaya dowladda dhexe ee soomaaliya waa hirgelin doonaa waana rajeynayaa in xafiiskaasi la furo sababtoo ah xafiiska la-aantiisa marnaba qodobada kale aan soo qaatay aan rabay inaan wax ka qabto waxba kama qaban karo ilaa aan helo xafiis ay ku soo dhacaan xogta iyo baahida dhabta ee shacbiga marka xafiiskaasi waa hirgelinaynaa xildhibaanada kale ee baarlamanka soomaaliyeed waa ka rajeynayaa inay ay ka furtaan maaragtay gobolada dalka xafiis xogta ay ku helaan shacbiga ay ku matalaan baahida kan xanuunsan iyo kan caafimaadka u baahan iyo kan waxbarashada u baahan iyo kan daryeelka waayeelnimo u baahanba ay kaga warqabaan waana sax waa fikrado dadka maaragtay dunida kale ee horumaray ay maanta hiigsadeen annaguna dadkaa kama liidano waxaana nahay dad la nool dadkaasi oon rabna inaan la noqono kuwo la jaal ah dhinaca nolosha iyo horumarka waxaan la soconaa marka tan iyo dalka markii dowlado kumeel gaar ah ee la bilaabay in dalka laga hirgeliyo waxaan la soconnaa xildhibaano soo noqnoqonayay oo xilka xildhibaannimo haystay ilaa iyo laba iyo toban sano aan idhaahda qaarkood ay kursiga xildhibaannimo ay ku fadhiyaan sidee marka kuugu suurtagelaysaa meesha aad ka soo gelaysa ilaan xildhibaan baa ku magacaaban oo laga yaaba tobankii sano ugu dambeeyey inuu xildhibaan u ahaa beeshaas ama deegaankaas adigu marka rajo intee la eg baad ka qabtaa inaad kusoo biirto xildhibaanada federaalka aada umahadsan tahay niyahow shacbiga soomaaliyeed arta kursiga aniga aan raadinayo waxa iiga baahi badan shacbiga raba in iyagu wax loo qabto oo si dhaba loo matalo wax loo wax loo taro sidaa darteed shacbiga laftoodu way ila garoobsan yihiin saan qabo in maanta loo baahan yahay isbedel dhab ah oo ku yimaada iyaga iyo waxa ay ka daniyahayaan ama ka rabaan dowladda dhexe ee soomaaliya anigoo taa ku hanweyn waxaan qabaa in shacbiga soomaaliyeed ee maanta codka leh ee ka midka ah saddex iyo tobanka kun toddoba boqol iyo kontonka qof ee ergela lasoo xuli doono ee kurs kuraasta baarlamanka soomaaliyeed ee codka ku leh in ay dooran doonaan hadafka aan wadno ee ah isbedel inuu yimaado codkoodana ay iyaga ugu hiiliyaan mustaqbalkooda inay ku doortaan rajadeynana aaday u fiican tahay waxaana kulley dadkaasi kula dardaarmay horena ula dardaarmay maanso aan leeyahay waxaa waxaa dalambaabi jira waxaa dawxumo naqaan kuwaa dijirkeena helay misanadii haal u qabaa siday noo dabar jaraan kuwiina la duubano dowladnimo ka dhowrayow doo waa lagu doogi waa duraad meeshaad marteen ayaa dib u taagantihiin hogaankan daalinkiyo ilaaliinta u diibanaa dalowgay naga riday dadweynu maantadan iyaa dabankiyo warmaha dalkeena ka dhowrana taasoo macnaheedu yahay lix iyo toban sano wixii idin ragaadiyey mar kale idiima laabtaane wax cusub doorta wax idiin qaban karaa waayahay isbeddel baad ka hadlaysaa waa mahadsan tahay ugu dambeyn haddii aan ku weydiiyo waxaan la soconnaa doorashada inaan maqlayno in wakhtigii loogu talagalay hadba ay kasii sikanaysa hadda maxaa ugu dambeeyey oo aad is leedahay doorashada waxaan la soconnaa dabayaaqada bishan in xildhibaanada la xareeyo ilaa iyo tobanka bisha soo aadan wax miyaa isbedelay mise sidii loo jaangooyey bay ku soconaysaa is leedahay sida muuqato warar hordhaca shala soo baxay guddiga kolley doorashadu maantay shirahayaan waxayna u badan tahay in ay dibildhac yimaado oso waktigii loogu talagalay wax ku dhicin maxaa yeelay senatarada oo ku horreeyay aqalka sare xildhibaanada ku horreeyay baarlamanka waxaa loogu talagalay in maalinta berri ah ay ugu dambeyn soo dhamaadaan haddana inay soo dhamaadaan iska dhaafi ilaa hadda madaxweyneyaal maamul goboleedyo ayaaba xarunihii santarka ama maaragtay fadhigu ahaa maamuladooda aan joogin halkaa dibudhac ballaaran baa ka imaanaya marba haddaan aqalkii sanadka la dhisin ergooyinkii la xareynin xildhibaano marka ma dhowa sidaa darteed waxaa muuqanaysa in dibudhac doorasho uu iman doono laakiin waxay ku eg tahay kolley iyo waktigay qaadanayso iyagaa maanta shir u fadhiya shirkaasi wixii kasoo baxa baana kolley arki doonaa laakiin dibudhac wuu imaanaya aad baad umahadsantahay cabdiweli ibraahim garyere